أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى واقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى bismillaahi araxmaan araxiim waa can oo wanaagsanna khiyaarta hawada naga dhegaysanaysaay ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a mid ka mid ah wargeysyada ugu afka dheer waddamada reer galbeedka oo qoray warbixin ka dayrinaysa sii jiritaanka kooxda riddada soomaaliya maxay yihiin asbaabaha muuqda ee soo dadejin kara in mujaahidiintu ay la wareegaan talada waddanka warbixin ayaad maqli doontaan xasan guriguurte madaxa kooxda riddada soomaaliya oo looga yeeray adis ababa iyo warar sheegaya in xubno ka tirsan wafdigiisa lagu reebayo jabuuti warbaahinta kenya oo hadal haysa weerar weyn oo la sheegay in mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen saldhig ay ciidamada siliibiyiinta k d f ku leeyihiin kaymaha booni muxuu yahay weerarkan khasaare intee la-eg ayaase ka dhashay xaflad lagu furayey mu'asaso loogu magacdaray annajaax oo lagu qabtay degmada buulafulay mas-uuliyiin culimo salaadiin iyo qaybaha bulshada oo ka qayb galay furitaanka mu'asasadaasi barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan israsaasayn maleeshiya ka wada tirsan maamulka shaadala dirarka puntland ku dhex martay degmada carmo qodobadaas ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan waxaad naga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha al-andalus ee wilaayaadka islaamiga iyo baraha aan internetka ku leennahay dhegaystayaal waa mar kale iyo faafareebka wararka قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaannu gudagali doonnaa iyo qodobkiisa ugu horreeya mid ka mid ah wargeysyada ugu afka dheer waddamada reer galbeedka ayaa qoray warbixin ka dayrinaysa sii jiritaanka kooxda riddada soomaaliya haddaba maxay yihiin asbaabaha muuqda ee soo dadejin kara in mujaahidiintu ay la wareegaan talada waddanka warbixin arrimahaasi ku saabsan ayaannu idiin diyaarinay waa kan walaalkeen cismaan axmed dhuubow duulaanka saliibiga ah ee lagu soo qaaday dalka soomaaliya ayaa xilligan kufaarta caalamku ay si buuxda u garowsadeen in gebihaanba uu hadda bariiqday islamarkaana fuuqbax militari iyo mid dhaqaale ay ka dhaxleen dagaalkii qaraaraa ee muddada dheer ay kula jireen geesiyada towxiidka ee mujaahidiinta xarakada al-shabaab wargeeska the ignomist oo safka hore kaga jira warbaahinta caalamka gaar ahaan kuwa ingiriiska ayaa baahiyey warbixin dheer oo uu ku lafa guray fashilka dulhoganaya kooxda riddada iyo dhiiqada ay cagaha kula jirto taas oo ciwaan looga dhigay mashruuca dowlad dhiska soomaaliya oo qarka u saaran in gebihaanba uu burburo murtad xasan sheekh maxamuud ayay warbixintu tilmaantay in uu ku fashilmay dagaalkii uu ku cilaamiyey mujaahidiinta kadib markii dib lagu soo camcamiyey madaxa kooxda riddada soomaaliya oo ay ka soo wareegtay saddex sano iyo dheeraad iyadoo muddadaasi meelihii ay maleeshiyaadkiisa riddadu ku ruqaansadeen ee bartamaha soomaaliya ay mujaahidiintu dib ula wareegeen warbixintu waxaa kale oo intaasi ku dartay in mujaahidiintu ay weeraro qorshaysan ku beegsadeen xasan gurguurta laftirkiisa kaas oo si dirqi ah ugu badbaaday inkastoo ay jiraan ayay tiri warbixintu xubno kale oo goobta ku naf waayey sidoo kalena wargeysku wuxuu ka shanqariyey in sanadkan xerada xalane ay bartilmaameed u noqotay howlgallada mujaahidiinta falanqeeyaal caalami ah oo wargeysku xusay in tiradoodu ay sii kordhayso marba marka ka dambeysa ayaa cabsi iyo warwar badan ka muujiyey in caasimadda soomaaliya ee muqdisho ay gali doonto gacanta mujaahidiinta al-shabaab xilli ay sii yaraanayso taageeradii kufaarta reer galbeedku ay la barbar taagnaayeen kooxda riddada soomaaliya muuqaalka noocaan ah ayuu wargeysku sheegay in uu ka dhigan yahay halista uu ku jiro masiirka mid ka mid ah mashaariicdii dowladiska ee ugu da'da weynaa ee adduunka uu la daba joogay kooxda ridada soomaaliya oo kufaarta caalamku ay muddada badan ku soo tacabeeleen kooxda fadhiidka ah ee gaalada u caynsan maalgelinta reer galbeedka ee sii yaraanaysa ayaa sidoo kale ugu sii dari karta kooxda riddada oo markii horeba aan caga badani ku taagnayn iyadoo maalgelinta ciidamada calooshood ushaqaystayaasha afrikaantuna uu murun ku jiro muddo siddeed bilood ah ilaa xilligan aanan la helin cid u soo banbaxda bixinta qarashaadkooda the egnomist waxaa kale u carabaabay in midowda gaalada reer yurub oo iyagoo niyo jabsan ay si cagajiid ah ku bixiyeen qarashaadka howlgalkii kan ka horreeyey ee atmis taas oo uu wargeysku tilmaamay kana dhigan howlgalkan cusub ee isbahayse gaaleedka ee yuusom uu madaxa la galay xaalad quus ah dowladaha qatar imaaraadka carabta iyo sacuudi carabiya ayuu wargeysku tilmaamay in iyaguna ay diideen codsi midowda afrika u gudbiyey oo looga dalbaday in ay bixiyaan qarashaad deg deg ah oo lagu maalgeliyo howlgalka dhinaca kasii laalaada ee isbahaysiga ee yuusom xilli maraykankana uu jartay lacagihii kaga bixi jiray kooxda riddada soomaaliya islamarkaana uu laalay qoondada miisaaniyaddii cuntada shidaalka iyo gunnada uu siin jiray calooshood ushaqaystayaasha uu ku adeegto ee danab warbixintu waxay sheegtay in natiijolaan ay ku soo dhammaatay tobannaan sano oo taageero dhan weliba ah lala barbartaagnaa kooxda riddada iyagoo xilligan dalalka reer galbeedka gaar ahaan maraykanka uu ka dhex jiro guux aadu xoogan oo tilmaamayo rajabeelka laga qaaday dowlad dhiska kooxda riddada ee muddada badan lasoo tabantaabinayay peter farm oo ahaan jiray ergeyga gaarka ah ee arrimaha afrika u qaabilsan maamulkii hore ee donald trump ayaa isagoo tilmaamaya sida looga niyad jabay kooxdan waxa uu yidhi soddon sano haddii ay shaqayn weyday ma la odhan karaa waa in wax kale la tijaabiyo taliyihii hore ee maleeshiyaadka calooshood ushaqaystayaasha danab axmed cabdulaahi sheekh oo wargeyska uu soo xigtay ayaa isagana si weyn ugu qaylo dhaamiyey ugaarsiga lagu hayo taliyayaasha sare ee maleeshiyaadka isaga oo walaa xoogan ka muujiyey dilalka isdabajooga ah ee uu sheegay in ay mujaahidiintu ku beegsadaan saraakiisha ciidanka riddada wargeyska wuxuu daboolka ka qaaday in cabsida ugu weyn ee xilligan jirta ay tahay in mujaahidiinta oo u ruqaansaday dhinaca magaalada muqdisho maadaama allaha falligii la wiiqay awooddii ciidamadii huwanta ahaa ee muddada badan duulaanka shaadala dirirka ka waday dalka soomaaliya wargeyska isaga oo tilmaamaya sida uu gabalkeeda u sii dhacayo kooxda riddada soomaaliya ayuu yidhi mid ka mid ah dowladaha afrika ugu jilicsan ayaa u muuqata mid sii daciifaysa sidoo kale gudaha washington waxaa ka jira ayuu yidhi wargeyska dareen laga dheehan karo sida uu maraykanka uga rajo dhigay kooxda villa soomaaliya isagoo xilligan u muuqda mid rabitaankiisa uu janjeero dhanka maamulada gaalaraacyada ee puntland iyo somalilan oo loo arka ayuu yidhi wargeysku saaxiibo uu maraykanka u isku halleen karo oo ka wanaagsan kooxda riddada soomaaliya ee uu garwadeenka ka yahay murtad xasan gurguurte the sofan center oo ah hay-ad madax bannaan oo uu as-aasay sarkaal horay ugu tirsanaan jiray hay-adda sirdoonka maraykanka ee loo yaqaano f b i una qaabilsanaa la dagaalanka mujaahidiinta alqaacida ayaa warbixin ka qortay sida ay mujaahidiinta ugu gacan sarreeyaan duulaanka soomaaliya oo la baahiyey khamiistii lasoo dhaafay lagu sheegay in marnaba aan la isku indhitiri karin xaqiiqada tilmaamaysa suurtagalnimada la wareegista mujaahidiinta ee magaalada muqdisho oo haatanbu ay ku go'doonsan yihiin ayuu yidhi kooxda riddada soomaaliya macadka lagu magacaabo queensy institute for responsible oo fadhigiisu yahay washington d c ayaa isagana dhankiisa warbixin uu laba cisho ka hor ka qoray duulaanka maraykanka ee soomaaliya ku sheegay in lagu guuldaraystay duqeymihii maraykanka uu muddada badan ka waday soomaaliya kuwaas oo haba yaraatee aan waxba ka dhimin ayuu yidhi awoodda mujaahidiinta taasi beddelkeedana ay sii xoogaysteen ayuu yidhi gaalkaasi macadka oo daraasaad ku sameeyey fuuqbaxa dhaqaale iyo midka militari ee maraykanka uu kala kulmayo soomaaliya ayaa ku baaqay in dib u habeen lagu sameeyo siyaasaddiisa arrimaha dibadda ee maraykanka ee ku wajahan iska horimaadyada islamarkaana la joojiyo duulaanka saliibiga ah ee lagu qaaday dalka soomaaliya kaas oo uu sheegay in khasaare baaxadle uu ka soo gaaray dowladda maraykanka arrinta ay maraakiista daraasaadka reer galbeedka iyo falanqeeyaashuba ay la yaaban yihiin ayaa ah sida ay ciidamada mujaahidiinta dib ugu soo ceshadeen dhul ballaaran oo dhaca bartamaha soomaaliya islamarkaana afka ciidda ugu dareen kumanaan askari oo ka tirsanaa ciidamada dowladda kooxda riddada ee taagta daran waxa isugu darsoomay siyaasad xumo khilaafaad daakhili ah waxaa ugu daran ee hadda laga cabsi qabo in ay dumiyaan mujaahidiinta soomaaliya aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa walaalkeen cismaan axmed dhuubow
توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii xiisaha badnayd ee hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga aan soo dhoweeya walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir maxamed bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xubinta hadalhaynta iyo guud marka marigaha islaamiga ah qodobo dhowr ah ayaynu kusoo qaadan doonaa caawa insha allah aynu ku horumarno xasan gurguurte oo looga yeeray adis ababa iyo warar sheegaya in xubno ka tirsan wafdigiisa lagu reebayo jabuuti waa halkudhiga warbixin maanta lagu qoray shabakada wararka soomaali memo warbixintuna waxay ku bilaabanaysaa sida tan xilli ay sii xoogeysanayaan loolanada awoodeed iyo siyaasadaha isdiidan ee ka jira geeska qaaradda afrika ayay kooxda riddadu wajahaysaa cadaadiso horleh oo uga imaanaya xabashada etoobiya saliibiga abiy axmed oo ah ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa murtad xasan gurgurta iyo xubno ka tirsan maamulkiisa uga yeeray magaalada adis ababa si uu wax uga weydiiyo xiriirka kala dhexeeya masar sida warbixintu ay sheegayso ilwareedyo ayaa sheegaya in xasan gurgurte uu aqbalay amarka uga yimid ra-iisul wasaaraha etoobiya balse wuxuu sii marayaa ismaaciil cumar geele madaxweynaha jabuuti si uu ugala tashado qaabka uu u wajahayo cadaadisyada uga imaanaya etoobiya xubno ka tirsan wafdiga murtad gurgurte ee loo qorsheeyey inay ku heliyaan safarka adisababa ayaa la sheegay in etoobiya ay diido soo raacitaanka xubnahaasi waxaana looga tegayaa waddanka jabuuti warbixinta waxaa lagu sheegay in abiy axmed uu madaxweynaha kooxda riddada ay ku cadaadinayso inuu aqbalo casuumaadda ka qaybgalka xafladda weyn ee lagu furayo biyo-xireenka alnahda balse ay ka cagajiidayaan madaxda kooxda riddada sababo la xiriira raaligelinta dowladda dabadhilifka masar xukuumadda adisababa ayaa waxay doonaysaa in nidaamka muqdisho uu wafdi heerkiisu sarreeya uga qaybgalo xafladdaasi warar kale ayaa sheegaya in etoobiyaanku ay diidan yihiin in ciidamo masaari ah cagaha ay soo dhigaan soomaaliya dowladda xabashada etoobiya ayaa doonaysaa inay hesho qayb ka mid ah biyaha soomaaliya iyadoo adeegsanaysa awooddeeda siyaasadeed midda ciidanba ayaa lagu yidhi warbixinta warbixinta webka soomaali memo waxaa lagu soo afmeeray in kooxda riddada soomaaliya ay ku dhex hafanayso khilaafaadka u dhexeeya siyaasadaha isdiidan ee dowladaha gobolka warbixintaasi haddaynu halkaa ku dhaafno haatanna aynu jaleecno websaytka islaamiga ah ee calamada warbaahinta kenya oo aada u hadalhaysa weerar ka dhacay laamu waa mid ka mid a canaawiinta lagu qoray maanta websaytka calamada warbixintuna waxay leedahay wararka ka imaanaya gobolka laamo oo ka mid ah dhulalka muslimiintu ay leeyihiin balse ku hoos jira gumaysiga salibiyadda kenya ayaa sheegaya in weerar culus lagu ekeeyey saldhig ciidan oo ku yaala ismaamulkaasi warbaahinta gudaha kenya ayaa saacadihii lasoo dhaafay aada u hadalhaysay weerarka waxayna sheegtay in weerarkaas u ahaa mid toos ah oo ay fuliyeen ciidamo aada u hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab warbaahinta kenya oo soo xiganaysa dadka kenyaanka ah ee ku dhaqan tuulo lagu magacaabo busuba oo ku taala kaymaha booni ee laamu ayaa sheegay in ciidamada shabaab mujaahidiin ay weerar ku ekeeyeen xero ciidan oo ay ku sugnaayeen ciidamada j s u-da kufaarta kenya weerarka ayay sheegeen inuu qaatay muddo saacad ah ciidanka weerarka fulay ee mujaahidiintu ayay sheegeen inay adeegsanayeen hubka culus iyo midka fudud dhowr baaloto r b g ah in lagu beegsaday xerada ayay sidoo kale sheegeen dadka kenyaanka ah ayaa warbaahintooda u sheegay in argagax ay ka qaadeen weerarka oo ay dareemeen cabsi xogan jawiga deegaanka ayay sheegeen in ka hor weerarka uu ahaa mid degan balse weerarka markii uu bilowday ayay tilmaameen inay wax walba isbedeleen oo argagax jahwareer ay ka qaadeen warbaahinta kenya waxay sheegtay in weerarka u dhacay habeenkii jimcaha waxayna sheegtay in habeenkaasi ay dadka deegaanku u ahayd habeen cabsi iyo argagax leh sidoo kale warbaahinta maxalliga ah wax faahfaahina kama bixin khasaaraha ka dhashay weerarka oo badnaa saraakiisha kenyaanku ay ka aamusaan ama ay qariyaanba warbixintii websaytka calamada maanta lagu qoray ayay taasi ahayd websaytka reediyoga alfurqaan ayaa waxaa lagu qoray warbixin halkudheg looga dhigay khasaare ka dhashay israsaaseyn ciidamada puntland ku dhex martay degmada carmo sidan ayay warbixintuna ku bilaabanaysaa is-rasaasayntan ayaa ka bilaabatay weerar lagu qaaday qaar ka mid ah askarta oo khamri ka dhirgay waxaana halkaasi isku dhaafsadeen rasaas xogan taasoo ku dhintay mid ka mid ah askarta oo lagu magacaabi jiray cabdikaafi maxamed cismaan laba kalena ay ku dhaawacmeen dagaalada dhex maraya maleeshiyaadka maamulka la baxay puntland ee ku sugan magaaladan ayaa noqday waayihii dambe kuwo aad ugu soo laalaabtay deegaanka waxaana ka dhashay khasaarooyin kala duwan oo dhimashii dhaawacba leh maalmo ka horeeyay heed markii magaalada garoowe ay xarunta gobolka nugaal ay ku dagaalameen askarta ka tirsan maamulkaasi ugu dambeyntii mareegta faafrebro ee telegramka ayaa howlgalladii maanta lagu qoray waxaa ka mid ahaa in mujaahidiintu weerareen kulanyo isugu jirta kufaari murtadiin oo ku sugnaa duleedka degmada afgooye baktiga ayaa la tilmaamay inuu isugu jiro yuganes iyo murtadiin kuwaasoo gaaraya ilaa sideed iyadoo qaar ka mid ah bakhtiyadaasi goobta kaga cararay dhaawacyada ayaa la tilmaamay inay yihiin ilaa toddoba askari oo isugu jira yuganes iyo murtadiin suurtagal waxaa ah in khasaaraha intaasi uu ka bato ayaa lagu soo gebagabeeyey qodobkaasi guud ahaan xubintii hadalhaynta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ayaa halkaa noogu eg markan aan idinku wareejiyo walaalka maahir maxamed si uu halkiisa inooga sii ambaqaado qaybaha ka haray barnaamijka faafreebka wararka aad buu mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen nuur cali warsame abuushayba الطوفان مجرى أخرج العزم جوادا سائلا يمنى ويسرى ساهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا ساهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markanna wilaayada bay xaflad heer sare ah oo agaasinkeedu lahaa maamulka wilaayada islaamiga ah ee bay laguna furayey mu'asaso cusub oo loogu magacdaray annajaax oo loogu talagalay inay wax ku bartaan dumarka muslimaadka ayaa ka dhacday degmada buulafullay ee wilaayada islaamiga bay xafladda waxaa ugu horeyn ka hadlay maamulaha annajaax alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin waashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu anna muxamadan cabduhu warasuuluhu maa bacd yaquulu allahu subxaanahu watacaala yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu allaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun amaa bacd assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh bacd assalaam ikhwaanii waakhawaati geega oo taariikhda labaatan bili koowaad kun afar boqol afartun iyo todobadii ah antamay baa aan ka kulansangnaa mu'asasadii la araay mu'asasatu najaax litacliimi alkibaar nisaa'an walka bardayn furutaansha iyo antaan kulmagna mu'asasada may ballataa qaybooyin oo sedaa kow alqaraa'atu walkitaabati qayb oo farbar ah lama taxfiidan qur'aan alkariim qur'aanka kariimka hay xifdiintiis saddex alculuum alsharciya culuumtaco sharciga qeybla kabaradow iyo ka koobanta mu'asasada mu'asasada may balataa muqarar oo khaas ah likulli qismin qismo kasta muqarar oo gaara sadiidun qismintaha kashaani muqarar oo gaara iyo leeyi mu'asasada may balataa jadwal oo yowmi ah maalintii gelinka hore iyo gelinka dambe iyo hamiinkii mu'asasada waxyaalaha mawaadilka barda madaba ka mid ahaa alqur'aanu wa culuumuhu alxadiidu wa culuumuhu alfiqhu wa usuuluhu alluqatu alcarabiya asiiratu annabawiya alcaqiida markaan ku marnayna farti soomaali iyo xisaab walifaafaahinga mu'asasada mala had doonta nambar oo gaara yalla ahayn dood laskala hariiraw muasamo mila farsamo oo dadka farsamada yaqaanka hamiinki magilley alleyl magilley dadka oo farsamo yaqaanta farsamada oo magaalada harfay sidaayaan ya askalla wabillaahi towfiiq markanna aan idinku wareejiyo walaalkeen bashiir muxiidiin oo ka qayb galay xafladdaasi waraysiyona la yeeshay culimada iyo salaadiinta ka qayb gashay furitaanka mu'asasada annajaax ee buulafullay bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal waxaan ku sugannahay howl ku yaala degmada buulafulay ee wilaayada islaamiga ah ee baay waxaa halkan ka soconaysa xaflad lagu furayo mu'asasada annajaax oo loogu talagalay inay wax ku bartaan dumarka muslimaadka qeybahooda kala duwan mas-uuliyiin iyo sidoo kale salaadiin iyo qeybaha bulshada ayaa goobta ku sugan markan waxaa horteeda taagan sheekhulmujaahid alwaalid sheekh fu'aad maxamed khalaf sheekhana assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu kusoo dhawow idaacadda islamiga alandalus calaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu ahlan wasahlan waa dhowahay baaraka allah fiik sheekhna maanta waxaan goobjoog u nahay xafladan lagu furayo mu'asasada najaax ee degmada buulafulay shakhsiyaddaada maxay kaaga dhigan tahay maanta bismi illaahi raxmaan raxiim runtii aad baan ugu farxay sababtoo aniga daa'iman waxaan jecelahay ummadda in cilmiga la baro khaasatan gabdhaha waxay ummadda u yihiin lafdhabar najaax mu'asasadan waxaa loogu talagalay in kuwa waaweyn ee gabdhaha iyo dadkaan farta aqoonin in wax lagu baro in harqaankii la baro marka waa shay aad iyo aad u qiimo badan waana horumar ku soo kordhay wilaayada baay wajazaahum allaahu khayran raggii ka soo shaqeeyey aad baan ugu faraxsanahay masha allah juhdiga maamulka wilaayada islaamiga ee baay iyo dadaalka uu ku bixinayo xagga waxbarashada iyo culumta shareecada sidii uu u baahin lahaa bal ka waran xaqiiqatan waxaa weeyaan wilaayaadkan waan maraa aad bay u dadaalayaan wilaadu jazaahum allahu khayran say u dhan yihiin laakiin wilaayadan baay aad iyo aad xagga dacwada anigu degaanna waan ka ahay wilaayada waan deganahay daraasadeeda iyo culumteeda sharciga waxbaan ka bixiyaa marka aad iyo aad bay waxaa socda juhdi aad u wanaagsan hadda kol dhow waxaan ka imin shabeellada hoose sidaasoo kale mu'asasaad intaan joogay oo la furay oo horumar ayaa jiray kuwa kalena sidaas unbaa loo dadaalayaa allahna waxaan weydiinaynaa mu'asasadan hadafkii loo furay in ay najaxdo oo mid najaxday oo muslimiintu ay ka faa'iideen allow ka dhigo wajazaakum allahu khayran sheekhana maxaa is leedahay muasasadan ee degmadan buulfulay way ku soo kordhin kartaa waxay ku kordhin kartaa shay aad u weyn maxaa yeelay muqararka hadda aan aragnay ee loogu talagalay mu'asasadan waa runtii aad iyo aad muqarar u qiimo badan weeye waxaa weeye kuwan farta aqoon baa farta lagu barayaa cilmi alxadiid iyo qur-aan baa la barayaa hadduu taxfiidka yahay hadduu tafsiirka yahay xadiidkii haddii uu yahay lafdiga xadiidka iyo musطalaxi laftigooda waa loo akhrinayaa fiqiga iyo usuushiisii waa lagu baranayaa marka waxay soo kordhinaysaa ummaddu khaasatan gabdhuhu inay cilmi weyn xambaaraan haddii gabdhuhu wax bartaanna mujtamacu mujtamac nadiifa ayuu noqonayaa maxaa yeele nebigu sala allahu caleyh wasalam markuu tilmaamaya wuxuu yidhi haweenka aad iyo aad oga dhowrsada ina awala fitnatin banuu israa'iila kaanat fi nnisaa fitnadii ugu horreeyey ee reer bani israa'iil ku dhaceen haween bay ahaayeen marka maanta in haweenka lagu dadaalo oo la xubaro wax weyn bay soo kordhin doontaa biidniillah ugu dambeyn sheekhana sheekh fu'aad fursaddan maxaa talooyin iyo tusaale u jeedinaysa si guud dadka muslimiinta si gaara dumarka maanta mu'asasada najax loo furay bismi illahi raxmaan raxiim muslimiinta guud ahaan waxaan u jeedinayaa in diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala la barto laguna camal falo waxaan ugu yeerayaa meel kasta ay joogaanna fariidatuljihaad in ay la nooleeyo oo diinta ilaahay loo jihaado xataa takuuna kelimatullaahi hiya alculyaa aan laga daalin ilaa kelmadda alleh kor noqoto gaar ahaan waxaan u dardaarmayaa haweenka muslimaadka ah ee degan degaankan maxay ahayd oo fulay inay aad iyo aad markaskan uga faa'iidaystaan waxbarashadoodana ay kor u qaadaan culimmadoodana ay qiimeeyaan ooy darajeeyaan allahna waxaan weydiisanaynaa ummad diintiisa ku nool inaan noqonno aakhirkana iyada ku shahiida oo alla ka raalli noqdo inuu alla naga yeelo haadaa wallaahu subxaanahu wa tacala aclamu aad buu mahadsan yahay kaas wuxuu ahaa sheekheena sheekh fu'aad maxamed khalaf oo maanta ka soo qayb galay xafladda lagu furayo mu'asasada annajaax litacliimi alkibaar ee maamulka wilaayada islaamiga ee baay uu ka hirgelinayo degmada boolofulay waa hagaag markan waxaan soo dhoweynayaa sheekh ibraahim maxamed saalax oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ee maantana goobjoog u ah islamarkaana ka soo qayb galay furitaanka mu'asasada annajaax litacliimi alkibaar ee ka dhaceysa hoolka mu'asasada ee degmada boolofulay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد ما شاء الله حفلة أيضا قيمة بدن أو لكوين يو إلهي دين جي سبحانه وتعالى oo gaar ahaan ummadda laku horumaraysiiyow bulshadana lanka adeegow oo dhinacyo kala duwana ina eeya maasha allah xaafadii ka qiibgalni marka waxyaabaha iyo usugan bay ka mid ahaa oo geega mu'asasadan la aroo mu'asasatu najaax litacliim alkibaar kheyr allah siyaa waa barnaamij oo ikhtiraacjay iyo hal abuur jay la haytay wilaayada islaamiga bahay gaar ahaan maktabka dacwada kheyr allah siya marka mashruuc eed an wanaagsan oo taasoo ka kooban qeybta taxfiidka iyo qeybta al-culuum asharciya iyo thaqaafada iyo sida bilaanta ee xirfooyinka iyo dadka in la baro may kamid ah alqiraa'atu walkitaaba marka haa farbarkii hataa oo ciyaalka iyo dadka yaryaraayeen farbarka iyo dadka waaweyn hata naftateedii oo farbarkii la baro marka kheyr allah siyaa waa barnaamij eed ninka u suban maasha allah ee sheekhana muasasadan najaax ee maanta wilaayada islaamiga ee baay ee ka hirgelinaysa degmada boolofulay ee dhinaca dumarka maxay isbeddel ay soo kordhin kartaa isleedahay wallaahi maylaha ilaahay idin jeey ilaahay ka rajeeyana isbeddel weyn inay ku suubiyo doonta maadaama hortaba gabdhaha muslimaadka ee anbaahanaayeen in walbarada anbaahanaayeen taamay katusiyaasee marka durugdii iyo wasaa'il iyo mara fadan in lanfudoodaay haddii oo fadaayaan thaqaafadii waato haddii oo fadaayaan kitaabadii waato haddii fadaayaan culuumu sharci waato marka maasha allah may lahaa inay eed fursad iyo gabdhaha muslimaadka inay hambati aan rajeen insha allah ila hambati inay aad ugu dambeyn ee talooyinkaaga ku aadan ee dumarka ee maanta wilaayada ee u furtay muasasadan najaax ee litacliimi alkibaar ee degmada boolofulay maylaha gabdho muslimaadka ee insha allahu tacaala fursadoon ilaahay ha siin marsii xoojadana wala siinka oogi fursad ilaahay ha siin marsiiyo fursadan ka faa'iidaysada ay siin ka fokanay markasta fursadu malhalow cilmigana barashadiis alimaamu axmed raxmatullaahi caleyhi sida ari min almahdi ila allaxdi waari imaamu axmed marka lanwiin ahaa iyo ana gabarle dhabo ahaa iyo dhan warmaynka helow saxaabada rasuulka laa calayhim bilaantiyo may hayana iyagoo dadwiin ayaan walbarada jireen marka may laha fursadan ka faa'iidaysada walaayadii aragahaytaan iyo maktabkii daacwada garabkiinga surinyin marka hojada walsiinka oogi insha allahu tacaala ilaahay amaamallahina hojada dhowti anka eebowteen insha allah haddana xuduurkiin eeda anfayleeyay gabdhahana eed iyo andaneeyahayan marka maysiin lahaa dadaalkiin dadaalka darwahsanana jazaakum allahu khayra aad buu umahadsan yahay markan waxaa ila jooga suldaan aadan isaaq oo ka mid ah salaadinta beelaha dega wilaayada islaamiga ah ee baay suldaane marka hore assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kusoo dhowo idaacadda islaamiga landalos waalaikum salaam waa ku dhowahay ee suldaan waa mahadsan tahay maanta waxaan goobjoog u nahay xafladan ee lagu furay mu'asasatu najaax ee litacliim alkibaar oo dumarka qeybahooda kala duwan lagu baray qur-aanka farbarka ee xirfadaha bal haddii aad tihiin salaadintii wilaayada maxay idinkaga dhigan tahay niyow eedayeedaha warta barnaamijkaadan ka faraxsagna asal horona gebro waagan olmal bardaan jahliyahaayeen goyskas lay maamulaayeen xata walbarashadii gebro iyoonhay magalka mayl erakorahan gebro kaalinka koodka jaraan bal erakor walaayada islaam jazaakum allahu khayran lana may kala argaayra waxyaaba aan leeyahay kuntaa sharqaan nafsad walka barday allah arlaada waxyaabo badan oo diinka leem ee farsamo kale la barade een diinka la barade lumta la barade Soomaaliga la barade wala waxyaabo badan dhatriyaa may lanaha jazaakum allahu khayran walaayada eed eed hawlinka wadad een may kala argaayna hen gibro waxtu may hob ku bahananta iyo idiyo roogan baa yaal jahata kursada koran wana ma sha allah xirfadii walka baradaayaan yaal jahata kursadaayan oo lamba inay ku baahanayna iyo walbarashada taa ku dhaahelaayaan waa mashruuc wilaayada islaamiga bay ee u hindistay in gabdhaha wax lagu baro haa iyad iyadaan ka faraxsan mashruucan walaayada islaamiga baaya in hindisti gabrooyi wala baradahayaan farsamo hata yaalja kursaha baradahayaan intaas nimay ku koytay dhiniga walaayada dhankaa fikri meelna jazaakum allahu khayran ugu dambeyn gabdhaha maanta loo furay mu'asasada najaax ee degmada buulafulay maxaa kula dardaarmaysa haddii atiin salaadiintii gabrow muslimaadka may kala dardaarmaanahe in fursaddan isku dayacan fursaddan fursad meelkal lanka bahaa jariyo asal hol muqdisho meelo lanka safaraay iyo yaajana kada jarto raashinjana karsaasa hatan fursadde laywalka bardaasa fursad qaali ow maylanaha fursadan fursad maraasma in dadka inuu horeeyey qarnigii horeeyey fursadan helnaa uno iyo nasiiban weeldhanaan mayba kaburaarajiyey in farsamadan ku faa'iidaysadaan islaam jazakum allah khayra aad u mahadsan yahay ee suldaan aadan isaaq ayuu kaasi ahaa oo ka mid ah salaadiinta wilaayada islaamiga ee baay maantana ka soo qaybgalay xafladda furitaanka mu'asasatu najaax ee degmadan waa hagaag dhinacii ugaasyada ayaan weli ku guda jirna markan waxaa ila jooga ugaas ibraahim maxamed isaaq oo ka mid ah ugaasyada wilaayada islaamiga ee baay ugaas marka hore assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kusoo dhow idaacadda islaamiga ladalus calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu walaal maadaama oo maanta xaflad laga dhigaayo ee buulo fulay degmada meesha hadda la joogo oo la fadhiina ay tahay meel farbar ee cilmi iyo farsamo wax kastaba lagu baranayo maxay kaaga dhigantay xafladda maanta aad goobjoog u tahay ugaas xafladda maanta waxaa la sheegi kara farxadanba horta wax la sheegi karin maadaama amba la sheegi la aday tan oo kale haddii markasta iyo maalin kasta haddii noo soo noqon lahayd oo la baran lahay oo la arki lahay maasha allah haddaba dadka aan la qaybsana bal inoo sheeg farxadda waxaa ka mid ah gabdhaha maanta oo meesha oo la keenay oo dugsigooda oo maanta farbarna diyaar ay u yihiin een ilmihii kuwii koro oo soo farbartay oo soo qalinjibina diyaar ay yihiin farsamo kale xarqaanka ay ku jiro ilaa saarka uu ku jiro wax kastaba maadaama maanta gurigoodana ay joogaan ilmahoodana ay haastaan waxna ay sii baranayaan kuwa hadda maqanna waxaan ugoynaa in ilaahay soo halaaliyo oo meesha ilaahay keena meesha ay imaadaan farxadda maanta ugu weyn magaalada maanta indheheeda nin kastoo yaa hadda waxaan ku bara ay leeyihiin macnaha fadhiga hadda ay fadhiyaan marka ilaahay khayr ha siiya dadaalka maanta walaayada ay dadaashay oo meesha ay ku samaysay wax oo masiir leh oo lagu dayan karo waaye oo aad iyo aad loo xiisaynayo marka insha allah ilaahay idinkiisa waxaa waaye waanu ku dadaalaynaa kuwii dambe oo guri joogtadana waa la soo bixinaa kuwanna ilaahay ama hanuuniye hadda maanta tiradooda iyo waxaas markaad fiirisa magaalada inay wax ku jiraan ma umalaynaysid inta laiskugu yimaaday marka allah barakeey ugu dambeyn ogaas ee dumarka ee ka faa'iidaysanaya mu'asasadan annajaax ee wilaayada islaamiga baay ee ka furaysa degmada boolofulay maxaa talooyin iyo tusaalayaal u jeedinaysaa iyo dardaaran ah waxaan u jeedinayaa waxaa waaye in nin indhoole indhax loo fiigi ay tahay dadkii markii hore ay ka maqaneed maanta ninkii arka meel kasta degmadan qaabka hadda ka socoto qaab hadda loo fiirsan kara horta ma aha ilaahay ha barakeeya maadaama oo hadda dadku waxbarashada macalimiinta iyo wixii hadda meesha jooga iyo qaabka ay u socoto markaad fiirisa qaabka hadda loo sameynayo culamadana alle ha barakeey maanta soomaaliya in qof jaahil aba laga waaye oo waxba aan garanayna laga waayaaba ay u dhowdahay alla ha barakeey waanu jecelnahay waanu ku faraxsannahay ilaahay meesha ay ka bannaan tahayn allah soo noo soo cubo aad buu umahadsan yahay ugaas ibraahim maxamed isaaq ayuu kaasi ahaa ugu dambeyn waxaa xafladda soo xiray sheekh xamsa abujacfar waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay oo kelimad u badnayd dardaaran madasha ka jeediyey ugu dambeynna ku dhawaaqay furitaanka mu'asasada annajaax بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد يقول الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله أن مركن كوري تمين مهنغان إلهي تبارك وتعالى الله نسي نعموين إذ إذ نقوين وأنا فربضن يا مهنغان له الحمد في الأولى والآخرة أنت سيك دب حضور كان شرفت له oo goobtan walbarashada la ka furahaayay dadka ku qeyb galay oo culimada iyo ugaasiyada iyo ragga kale akhyaarta gabdhaha mulusmaadka oo meela insha allahu tacaala aan diyaarsanay ardo ku nagadan dhammaantioba may lahaa jazaakum allahu khayran intaas kadib ikhwaani hadalka hore anbadadii waaba markan gebagabila marahayse dareemahay tan wakhtanan ahaay niyadan koobo iska daye markanka horeyta ardada meelan la furahaya muasasada magaaja muasasatu najaax litacliimi alkibaar alkibaar siisinka saasan maybu ahaa rag iyo dumar intaba iska jaran kibaar yaa la array dadka waweynlayu iyo mu'asasada asal ahaan infurunta laakiin kaalinta inkawiin iyo dowrka inkawiin mayka lahaa gabdhaha muslimaadka ee muxaafadada ka nool oo hornuudangayin gabdhihii maraakiista dhakadaayan oo awalba khayrka iyo wanaagga ka dhex jaran walbarashada waden mustawa faylana ilaahay subxaana wa tacaala yaa ka mahadsana maraayan qaybahaas yaa hormuudan ah oo lambarka koowad ah ardadan ka horreyto diiwaan galano eed iyo eedlanka talagalaha lanka xisaabtama haya ah gabdhaha kale oo dee walbarasho inhay inka jarna oo magaalada ka noolna iyona hadee waa goob walbarasho infurun oo nikooyananku baahanyi waxa kabiiran xataa riga ani waktala ku siiya kolley walaalo insha allahu tacaalaa iska ogayni haddii ilaahay ara marka waa goob walbarasho oo dadka waweyn infurun xaruntana dee dareema kortaan xarun baleerin ogyiin dad badan qaado korto hal mar may insha allahu tacaala ka guubaabiyaane dhammaan dadka walbarashada jeel oo kanaal magaalada nooc kastii oo eyinba hatana goobo walbarashada inkajarna inaha ku qiib gaadadan mu'asasadan geeka la furahaayo cusuba meelanka furumahayta inaha ku qiib gaadadan suguud dadka dhan sagaare markaa gabdhaha hadda fadhiya iyo dadka diiwaan gala gabdho badanaadena dareema kortan qofka waxyaabaha ilaahay siiyey kan ka qiimo badan mayba kumad ahaa waktiga waktigu is haysada waa nicmo weyn xadiidkii fii saxiix bukhaari من حديث ابن عباس نبي قمير عليه الصلاة والسلام نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ عافماتك iyo waktiga jaaniska ama faraaqada qofka haysada faraaqa marka qof bani aadan ah oo labaatan iyo afar sac waqtigay labaatan iyo afarta sac maraas habeen iyo maalinba mashquulsanaado majara waqtina siinyi leeyi oo hundurma haddii dadka muslimiinta in waqti cibaadi leeyi waqti shaqi leeyi waqti walbarashi leeyi walbadan lan marka musaafir in hayne jid insaaranay kan jidka saaranba walbarada kore laakiin lan guruje rooga oo gurujaha ku toosow megli balan wali nagadoor labaatan afar sac waqti inaha maraayaan ini usu kacalan alako oo waada waqti walbarasho mahay may un maleeyay qof walbarasho nin jeedna leewa n insha allahu tacaala may dardaaramaya sagaar ay gabdhaha muslimaadka eh oo xakabiireen mu-asasada ku qeybgaadadaayeen walbarashadii ini eed iyo eed waqtiga in ku faa'iidaysataan mu-asasada suguud mayba ka kooban taas walaalaba ku dhawaajiyeen maamule maamul iyo mucalimiin iyo arda iyo maamul guud oo maktabka ah oo kormeerka iyo shaqadiisa isku leh oo walaayadii xeer walaaye ah iyo xeer degmo iska dar intaba intaba may indardaaramaya in shaqadan geeka meelin laka bilaawlo fadaha laka furahay lankastaba maho anduubada sidii miraaji laka araga lahay hoob lankasta dowrka iyo kaalinta uu ka aadinyaha ku dhalaalaha ku baha bariyay maynin kooy dooneen mire eed iyo lagma hadiyo insha allahu tacaala qofka ardayda amay lagu faday waqtiga inta usa kooya ninka talagala ardaynimadii usahan xaadir haddii darse lagu bahow eta kala qaadadow eta kala xifdiyow eta kala laqbaysadow eta waayahay haddii eta nashaadaad kale muxaadaraad iyo mawduuc kale lankooy lankasta markii usu maxasisada gudaajah gala ini mashquulaad iyo sheeki iyo lamalaman iska wareegsadow iyo walkale langalneed muhiimadii meelin lahanka xaadari bis ee ka koobanaata shaqada lan roog waa qodob muhiima maamulaha sagaare ini usugudooda mas-uuliyadda meelan muslimiinta indhiibadan oo ilaahayna kala xisaabtamo muslimiintana kala xisaabtamaayaan ardada mas-uuliyadda mekumade ardada xuduursho ay moqon lankemoqon may kamoqonyi طبعا قفني مقنادا عذر دار أسبابك كم مقنادا ونوالد بني آدم بلن إيه لكن أساس ما يأها قف بلاش كم مقنادا عذر دار لن أكبر كرنا كم مقنادا وأرضينا أنا إنجرن لأن أرضينا ماذا إما أمرنا ماذا إما علمنا ماذا والإس لازم سدايو محاسبنا قد على داسو إن لس حسابي لس الحساب تمر قد على داس marka lanka maamulaha walaalka maamulaha lan dhiibi shaqada lan dhiibi beela culays badan alla ka saar ilaahay kii fududaay walaalona de kulay ninkii garab surumaga insha allahu tacaala in dardaaramaana may warka muasasada ka saabsan ha ka gebagabaaye geeka maynay furuntay muasasatu najaax litacliim alkibaar laku bilaawo geeka may iclaamiyaan wargeliyaan bulshada muslimiinta ah degmada buulafulay oo maqarka walaayada may ku furana muasasada kala maga dari muasasatu najaax oo lakabaradow alqira'a walkitaaba تحفيد القرآن الكريم كحفظ جي iyo culumtiis saasoo kale la kabaradow aqsaam sharci ah la kabaradow aqsaam maadi ah la kabaradow alxaraf walmihan la kabaradow lamba dhanagi fadaw wal ku helaw yaa lanki hataa iyaalshi in hamaalada faday meel qaabka lanka hamaalada ka baradow macna harqaanki naga toy farsamo kale naga toy wahakada qaabka iyaalka limnoolay faday hataa xaruna ka baradow waay adduunyo aakhiraba inay dhamaystirto rajeen insha allahu tacaala may fadaane marka ani la kabur aragsanaada laku qayb qaadada tacmiirshe tacmiirshe may baa ani la xaxaadaro la wada kooyo laku faa'iidaysadago dad badan a dareemaan ani walbarasho anka jarna goobo walbarasho muhiim ah waana badan ya ku furan magaalada hase yeeshee dad badan oo aan ku qayb qaadada hayna iyo jaran dadkaasi sagaar may lanaa geeka ku faa'iidaysada mu'asasa may siin furana oo lankasta waqtiga in baa hada maalin diyaar anu ku helo waqtigaasaynu ku helo durususu ka qaadada ku helo jaanibka usan baahanyihiin insha allahu tacaala inay usa ku helo rajeeyaan haddii laa helo marka ay ku qayb qaadado camaradiiye iyo ku warqabowshe iyo ku faa'iidaysishe ay ku wada qayb qaadado jazaakum allahu khayran may iclaamiyaane wargeliyaane مؤسسة النجاح أنني فرنتا إلهي عمر ننسي أن لكو فائدة يسيدو لكو قيب قادة عمر وناكسن إلهي ننسي هاني كقول يسيدين إلهي نوالا هدف كل نفورين إلهي نحقيجية وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته guudahaan dhegaystayaal barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu أجوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشتقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى انشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا انشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى